alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وصaxbih wslama tasliima kaiira waa darsigeennii lixaad ee ka mid ahaa duruusteennii ka warramaysay nolol maalmeedkii nebigeenna calayhi الsalaatu wasalaam iyo habdhaqankiisii darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabmayaa booqoshooyinka nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ugu tegi jiray saxaabadiisa loogu sheego inay xanuunsanayaan waxaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliyey kuna daray xuquuqda dadka muslimiinta ah ee ay isku leeyihiin ajar fara badanna uu u sheegay qofka sameeya booqashada qofka xanuunsanaya arrinka noocaasee nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sidaa u dhiirigeliyey waa ku dhaqmi jiroo tusaale ayuu ummaddiisa ugu ahaa waxaa ka mid a dhacdooyinka arrinta noocaasiyo markhaatiga u ah waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay saxaabigii la odhan jiray sacad ibnu cubaada radia allahu canh oo ka mid ahaa raggii waaweynaa ee ansaarta ee islaamka aadka u garab istaagay inuu xanuunsanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u tegey isagoo booqanaya waxaa la socday koox ka mida asxaabtiisa cabdiraxmaan ibnu cawf sacad ibni abi waqaas iyo cabdullaahi ibnu mascuud markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u galay wuxuu u galay isagoo miir doorsoomay oo koome ku jira qaraabadiisina ay hareera joogaan su-aal buu rasuulku weydiiye wuxuu uhi qad qadaa miyuu geeriyoodo naftiibaa ka baxday miya qaaluu laa yaa rasuula allah waxaudhahan maya rasuulka ila weli waa nooliyo waa ku jirta rasuulku calayhi salaatu wasalaam raxmad iyo naxariis uu u naxariisanaya awgeed ayuu la ooyey dadkiina markay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ooyey dhammaantood waa ku dareen nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa xukum sharci ah oo ay tahay dadku inay bartaan ayaa fursadda noocaasa uu u faa'iideeyey dadkii la joogay iyo ummadda islaamka oo dhan alaa tasmacuun in allaha laa yucadibu bidamci lcayn ma maqlaysaan buu yidhi ilaahay qofna kuma cadaabo ilmada ay ishiisu ilmayso marka ay geeri dhacdo ama qof qaraabadiisa ama ehelkiisa ama asxaabtiisa ka midii aada u xanuunsado walaa bixusni اlqalb ilaahay subxaana wa tacaala qofna kuma cadaabayo murugada qalbiga ee masaa'ibta dhacday uu ka murugoodo walaakin yucadibu bihada wa ashaara ilaa lisaanihi aw yarxam laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wixii carabkaa lagaga dhawaaqo ayuu qofkii ku dhawaaqay ku cadaabaa oo qofkii ku dhawaaqay wax khaldan sida baroorta oo kale iyo erayo tusinaayo ilaahay inuu ka cabanayo uu ka ashkatoonayo oo qadarka ilaahay subxaana wa tacaala aan u sabirsanayn ama carabkaasuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu naxariistaa oo qofka inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun yidhaahda allaahuma ajurnii fii musiibatii wakhluf liya khayra minha ilaahay ow musiibadaasi sabirkaan ku sabro iga ajarsii waxaan waayana waxaad iigu bedeshaa wax ka wanaagsan oo iiga qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala hadalka waa ugu naxariisanaya xaaladda marka ay geeridu dhacday qofka naftu ay ka baxdo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina almalaa'ikata yu'minuuna calaa maa taquuluun falaa taquuluu ilaa khayra malaa'igtu waxa aad ku hadlaysaan bay leeyihin aamiin haddii qofku dhaa hoogayey ba-ayey jabayey halaagsamayey aamiin bay leeyihin malaa'igtu hadduu ilaahay baryo u dhaahdo ilaahay ou naxariiso qofka ilaahay ou cid ka khayr badan noogu bedel ilaahay ou sabir nagu arsaaq ilaahu sabirkaa naga ajarsii taasay malaa'igtu aamiin leeyihin aamiintoodana ilaahay subxana wa tacaala waa aqbalaya wuxuu markaa xadiidku inoo faa'iideeyey qofka musiibadu ay ku dhacda hadduu ilmeeyo ama qalbigiisa murugo uu ka dareemo khalad iyo dembi toona taasiiraan ahayn laakiin waxaa la diidayaa ay tahay cadhada qalbigu qadarka uu ka cadhoodo iyo ashkatada carabka uu ka ashkatowdo ka ashkatooda wuxuunu ku hadlo iyo xubnuhu inay ku dhaqaaqaan oo ay sameeyaan markay musiibadu dhacdo wax shareecadu ay diiday kuwii aanu sheegnay ay ka mid yihiin mar kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu booqday saxaabigii la odhan jiray jaabir ibni cabdilaahi alansaari waan xanuunsaday buu yihi nebigaa soo booqday iyadoo abuubakarna uu la socdo rasuulkiio abuubakarba way lugeynayaane wax gaadiida ma saara jaabir ibni cabdilaahi radia allahu canhu masaajidka nebiga iyo halkii rasuulku uu deganaa gurigiisu umuu dhoweyna uu ka fogaa reer banu salima koonaha waqooyi ee magaalada madiine ee xaggaa buurta uxud xiga ayay deganaayeen waa kuwii mar doona inay u soo guuraan masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam buqcado dhuloo u dhowaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi bani salama salima diyaarakum tuktaba athaarukum reer banu salima oo halkiinaa iska deganaada waayo lugta aad usoo lugeynaysaan iyo tallaabooyinka xagga masaajidka aad usoo qaadaysaan baa laydiin qoraya ajar baa laydinka qoraya waxaa kaloo rasuulku uu diidaya magaalada madiina hareeraha inay ka soo qaawanaato oo magaaladu inay fido ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam rabay marka halkii qoomkaygii reer banu salime ay deganaayeen buu rasuulku igu yimi uhi anigoo miir doorsoomay sidii saxaabigii horeba fatawada'a rasuulu llahi uma rasha calaya min waduu'ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu weysaystay biyihii uu ka weysaystay buu igu rusheeyuu igu shubay faafaqtu markaasaan soo miiraabay faidaa rasuulu llah masooba rasuulka ilaahi oo dul taagan saxaabada hami diinood baa qalbigooda ku jiro diintaa qalbigooda aada ugu weynaa bal u fiirsada saxaabigii hadda koomada ka soo baxay wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey xataa mu odhan rasuulka ilaah uu ii ducey ilaahay ay shaafiye laakiin axkaam sharciyahoo xaaladiisan la xidhiidho uu u baahan yahay maadaama ay dhici karto xanuunkan inuu kuba dhintaba dad geerida u diyaara bay ahaayeene ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka waraysto wuxuu uhi kayfa asnacu fii maali wa inamaa yariunii kalaala xoolahayga maxaan ka yeelaa anigu asalyo farac laawo baan ahay kalaaladu waa sidaa man laa waalida lahu walaa walad oo qofka aan waalidkiina noolayn ubad isagu uu dhalayna aani jirin kaasaa kalaalo la idhaahdaa laakiin dee dad ay walaala yihiin iyo ay jiraan marka ayaa idhaxlaaya falam yarudda calaya shaya xataa naزlat aayat اlmiiraah nebigu igama jawaabin buuhi su-aasha waayo cilmigeeda ma hayn oo ilaahay subxaana watacaala uma waxyoon marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyi buu xagga ilaahay ka sugayey uu naawilaayey su-aasha jawaabuu noqda jawaabtiina xagga ilaahay bay ka timi oo aayadda yasaluunaka cani ilkalaala ayaa soo degta oo caddaynaysa qofka noocaasa sida loo dhexlaayo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam marka barqo dheer la gaadho oo xagga dee duhurka ama maalinta kale barhkeedaba u dhow wuxuu ku noqon jiray guriga maalinta uu joogee ka mida guryihiisii marka uu guriga galo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray dikrigii hore aynu soo sheegnay xuska ilaahay buu ku geli jiray waanuu salaami jiray dadka guriga jooga asalaamu calaykum yaa ahla albeyt markuu guriga gudihiisa galona wuxuu ku bilaabi jiray inuu cadaydo oo markii caaisha radia allahu canha la weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu guriga soo galo muxuu ka bilaabi jiray arin iyo waxa uu samaynayo waxay tihi wuxuu ku bilaabi jiray cadayashada way dee dadkii aadka ay isugu dhowaayeenee neeftoodu ay isgaadhaysay ayuu u galay marka waxay karaahiyeystaan oo nafaha kala didiya inay ka dareemaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iska ilaalinayay kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam barqa dheerta wuxuu tukan jiray salaatu duxa afar ragcadood waa tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkoodna waa ka ziyaadiyey lix mararka qaarkoodna sideed baabuu gaadhsiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii fatxu maka sida umuhani radia allahu canha ay ka sheegtay marka salaatu duxaana laba ragcadood baa u yar wakhtigeeduna wuxuu soo gelayaa markay qoraxdu soo baxdo waran qadarkii in leeg ay dhulka ka goodo ilaa samada bartankeeda qoraxdu ay gaadhayso wakhtigeedu uu joogaa laakiin waxay ku fadli badan tahay wakhtiga barqadheerta ah nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu uhi salaatu اlawaabiina xiina tarmid اlfisaal salaada kuwa u all alla noqoshada badan waata la tukado marka nirgaha yaryara dee markaa dhasha ee weli aan lugtoodu adkaan ama baabacadoodu ay raramoodaan ee kulaylkii qoraxdu ay ku samaysay ciidda waxa weya in ay ku gubtaan salaadaasina waa salaad qiimo badan waxaana la tukadaa fii xaali gaflati min annaas xaalad dadku adduunyadooda ay ku foogan yihiin oo qof cibaado iyo salaadiyo usoo jeedaa aanu jirin walihaada xaaladda noocaas oo kale cibaadada qofku uu sameeyaa way ka fadli badan tahay cibaadadan si wada jira dadkoo dhami ay u samaynayaan ee wakti dadku ay dadkuba ay cibaadaysanayaan qofku uu cibaadaysanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood xilligaa gurigiisa uu ku noqdo haddii raashin uu ka helo waa cuni jiray gaar ahaan haddaanu subixii waxba cunin mararka qaarkood waxaa dhici jirtay isagoo sooman soom sunno ah in waktigaa guriga uu ku noqdo raashin loo soo dhigo caaisha radi allahu canha waxay tidhi uhdiyat lana hadiya w jaaana zaa'irun qad khaba'tu laka shaya rasuulkii ilaahayow hadiyad baa naloo keenay hadiyadaasaan wax kaaga dhigay qaala wamaa huwa waa maxay buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ceeb ma aha ninku inuu weydiiyo reerkiisa raashinka la kariye waa maxay isagoo raashinka caay ahayn oon ceebayn ahayn waxaa dhici karta raashinkaasi inuu yahay midaan isaga dookhiisa ahayn marka waa iska dayn karaa dee waajib kuma aha inuu cuno waxaa loo diidan yahay oo akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsan khilaafsanuun inuu raashinkaa faaqido ama uu wax ka sheegu ceebeeyo oo maa caaba rasuulu llaahi طacaama qad nebigu calayhi salaatu wasalaam raashin weligii wax kama sheegin in ishtahaahu akalahu wain karihahu tarakahu ishiyo akhtoona ma odhan weligii haddii nebigu uu jeclaysto nafsadu u hayana waa cuni jiray haddii naftiisu aanay jeclayn raashinkaana waa iska dayn jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam waayo raashinku waa nicmo ilaahay nicmada ilaahayna cayma mudna sidaasoo kale haddii la caayo wax laga sheego arrintaasi waxa ay qalbi jab ku noqonaysaa oo xagga qalbiga ay ka dhaawacaysaa qofkii raashinkaa sameeyey marka labadaas sababood awgeed ba rasuulku raashinka waxba ugama sheegi jirin caaisha waxay tihi waxaan idhi waa xays xaysku waa raashin isku jirahoo caano la qallajiyey iyo timir iyo subag iyo laysku daray oo laysku walaaqay qaala haatiihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bay tihi kaan faakal wuu cunay nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala qad kuntu asbaxtu saa'iman markii hore waan soomanaa buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkana waxaa loo deliishaday qofka soom sunnaa soomani soomkaa sunnaa inuu jebin karo waayo isaga ayaa isu taliyo amiiru nafsihi ah faral maaha cibaadaadka sunnaha ina ama salaad ha noqdaan ama soom ha noqdaane annawaafilu laa talzamu bishuruuci fiiha sia culimada badankooda ay ku tageen xadiidkan iyo adilada kaleba ay tusinayso cibaadada sunnaha qofku hadduu bilaabu gudagalo inuu dhammeeyaa waajib kuma aha inuu dhammeeya waa sidaa afdalka laakiin hadduu dhexda ku gooyo dembaabi maayo wakaa nebigu calayhi salaatu wasalaam le anoo sooman ayay subaxnimadu ii soo gashay haddana raashin markuu hele uu iska cuni nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa dhici jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay guriga ugu yimaadaan dumarkii muuminaadka ahaa qaarkood oo arrimo diintooda ku saabsan ay weydiiyaan gaar ahaan su-aalaha ragga hortooda aanay rasuula ku weydiin karin ay kala xishoonayaan nebigu calayhi afdal salaatu watasliim su-aalaha waa uga jawaabi jiray xataa umuurta ku saabsan tahaarada dumarka laakiin nebigeenu calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay uu soo diray dadka inuu qur-aanka u fasiro axkaamta sharcigana u caddeeyo se ilah hi wa anzalnaa ilayka alkitaaba litubayna linnaasi maa nuzila ilayhim haddana nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa midahaad u xishood badan oo kelimaadka laga xishoodo ee aan fiicnayn nebigu calayhi salaatu wasalaam afka kuma ballaadhin jirin si sarbeeban buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegi jiray mararka qaarkoodna nebigu calayhi salaatu wasalaam ruuxa dumarkaa wax laga xishoodo oo laakiin xukun sharci uu ku xidhan yahay weydiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam si guud buu ugu jawaabi jiray haddii ay markaa fahmi weydana dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa gabadhaa dhinac ula bixi jiray sida caaisha mararka qaarkood ay samaysay oo u fasiri jiray waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u jeedo dumarka ugu dhiiranaa xagga su-aal weydiinta ee cilmiga barashadiisa iyo gaadhitaanka xaqa khajilaadda ay ragga ka khajilayaan aanay ka celin jirin waxaa ka mid ahaa dumarkii ansaarta sida bukhaari uu wariye waata tidhi caaisha radia allahu canha nicma nisaau nisaau lansaar yacnaa dumarka wanaaggoodu uu badan yahay waa dumarka ansaarta lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi اddiin xishoodka ay ragga ka xishoonayaana ay ka khajilayaan kamuu hor istaagi jirin inay diinta ilaahay fiqiyo cilmi u yeeshaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay weydiiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin axkaamta sharciga ahi ay kaga xidhan tahay waxaaba tusaale u ah umu sulaym baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u timi waa imraa ansaariya su-aal bay nebiga weydiisay xagga tahaarada ku saabsan waxay hadalkeedii gogoldhig uga dhigtay hadal qiimo badan waxay tidhi ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay subxana wa tacaala xaqa kama xishoodo marka waxaanaan ku weydiinaya rasuulka ilaah waa xaqo anna sababtaasaan uga xishoo waaye yaan layla yaabin yaanaa su-aal tahaarada ku saabsan bay nebiga calayh isalaatu wasalaam weydiinaysa mararka qaarkood rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu iman jiray gurigiisa asxaabtiisa kuwa aadka ugu dhadhowaa sa abubakar iyo cumar intay nebiga ka faaruqaanba aad ba u yaray walihaada bay axaadiida aada ugu badan tahay ذahب النبي أbو bكر وcمر خرج النبي أbو bكر وcمر جاء النبي أbو bكر وcمر وجدت النبي ومعه أbو bكر وcمر وصاaحبah labadiisii صاaحiب ee ugu dhowaa نبiga عaليه الصلاaة وaسلام waxaa markaa dhacday sida عائشha رaضي الله عanها ay warisay نebiga عaليه أفضل الصلاaة والتسليم waxaa albaabka ku soo garaacay isagoo idan weydiisanaya iyadoo nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu jiifo maradii caaisho uu huwan yahay bowdadiisaasina ay muuqato abuubakar baa idan weydiistay nebigu calayhi salatu wasalaam uu u fasaxay isagoo sidii isaga jiifa oo bowdadiisuna sidii ay u muuqato ayuu abuubakar arrinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uula socday uu sheegtay nebigu calayhi salaatu wasalaam hawshiisiibuu u dhameeyey wuu tegay abubakar cumar baa haddana yimi sidii oo kale isagoo nebigu sidii isaga jiifa oo bowdadiisuna weli sidii ay u muuqato ayuu dantiisii u guday isna waa iska noqday waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi cuhmaan baa yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo fadhiistay jiifkii horta wuu ka soo fadhiistay maryihiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa hagaajistayoo lugihii bowdadii iyo ilaa dhuumada ka hooseeya meel walba waa qariyay nebigu calayh isalaatu wasalaam caaishana wuxuu ku ihi ijmacii calayki hiyaabiki maryahaagan urursa buu ihi oo si fiican maryahaaga u xidho markii uu soo galay cuhmaan radia allaahu canhu xoogay bay nebiga wada hadleen hawshii iyo dantii uu socday buu rasuulku calayh isalaatu wasalaam u guday cuhmaan baa noqday mowqifka noocaasi wuxuu ka yaabiyey caaisha radia allahu canha oo caaisha waxay la yaabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida kala duwan ula dhaqmay cuhmaan iyo labadii saxaabiye ka horreeyey oo mid uu yahayba aabbaheed abubakr waxay tidhi rasuulka ilaahay ow abubakar baa kuu soo galay falam tahtasha lahu walam tubaalihi umaad muujin yacnaa soo dhoweyn iyo shaxshax badan oo aada xil isagamaad saarin cumar baa soo galay sidaasoo kale cuhmaan baa soo galayoo waabaad soo fadhiisatayba horta maryahaagiina waad hagaajisatay nebigu calayhi salaatu wasalaam arrin qiimo badan oo cuhmaan radia allaahu canhu ammaano ah xujana ku ah kuwii dhiiggiisa qiimaha badan xaqdarrada ku daadiyey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaas sheegay alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika sidaanan uga xishoonahayn inay malaa'igtu ka xishooto almalaa'ika tastaxyi min cuhmaan radia allahu canhu bal kuwa ka xishoon waaye ka waran cuhmaan radia allahu canhu isagoo waliba amiirkii muuminiinta ah oo musxafku uu dhabta u saaran yahay oo hadalkii ilaahay akhriyaaya oo uu diiday inuu iska difaaco cuhmaan kolleyba wuxuu ogaa in la dilaayo nebiga calayh isalaatu wasalaam hore usii sheegay iyadoo rasuulka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo ay la socdaan oo buurta uxud dusheeda uu maraayo ayay buurtaasi gariir samaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam buurta ayuu la hadla wuxu uhi uhbut uxud fainamaa calayki nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan uxuday iska xasil cid kale kuma dul socoto waa nebigii iyo sidiiq oo abubakr radia allahu canhu iyo laba shahiid waa cumar iyo iyo cuhmaan labaduba way sii ogaayeen in la dili doono walihaada cuhmaan khawaarijtaasi khawaarij bay ahaayeen gaalama ahayn kuwa dilay khawaarij bay ahaayeen kuwa maantaba dhiigga muslimiinta sida fudud u xalaashanaaya ee dad muslimiina oo shahaadanaya gowrgowracaya way go'doomiyeen abu hurayra u galay radia allahu canhu wuxuu uhi taaba darbu yaa amiira almuuminiin waxaa la gaadhay wakhtigii seefaha aanu isticmaali lahayn annagoo ku difaacayna cumaan radia allahu canhu waa ka diiday difaaca oo wuxuu yidhi ma waxaad doonaysaa in aniga lay dilo muslimiintana layla dilo kolle aniga waa lay dilaya laakiin muslimiinta kale ha badbaadaan oo dhiigga muslimiinta ayaa qaali agtiisa ka ahaa addoommo badan buu lahaa si aanay u dagaalamin cumaan radia allahu canhu wuxuu yidhi man alqaa silaaxahu fahuwa xurun isagoo addoomihiisi la hadlaaya ninka hubkiisa tuura ee addoomahayga ka midii waa xor dee nin waliba addoonnimada inuu ka buxu doonayaayo hubkii bay daadiyeen inay difaacaan oy dagaalamaan oo muslimiintu dhexooda ay islaayaan buu diidaya cuhmaan radia allahu canhu waxaa la isweydiin karaa ile xukumkay ku haysteene mar hadduu diiday inuu isdifaaco muxuu xukumka ugu wareejin waayo wuxuu ugu wareejin waayey nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi u diiday ilaahay qamiis buu kuu gelin doonaa buu uhi cumaanow dad baa ku odhan doona qamiiskaas siib ha yeelin dadkaasoo ha maqlin macanaa waxaad noqon doontaa khaliifat almuslimiin dad baa ku odhan doona talada wareeji ha ka maqlin oo ha ka yeelin marka amarkaa nebiga calayh isalaatu wasalaam ayuu fulinayay waxaa kaloo rasuulku uu sheegay cumaan laftiisu inuu ahaa nin xishood badan ina cumaana rajulu xayiyun وإنii khشhiiت in adintu lahu عalى tilka الxاal anlaa yblغa إlaya fii xaajatihi cuثmaan waa nin aad u xishood badan anoo xaaladaa ku sugan sidaa u jiifa haddii uu iisoo galo waxaan ka baqday xishood uu iga xishoonaya awgii inuu dantiisa sheegin kari waayo la soco oo sababtu may ahayn inay rasuulka عalaيه الsalaaة wasalaam xidid yihiin rasuulka xidid way ahayn inantiisii baa u dhaxday bal laba hablood habli rasuula ka midaba isaga dambeeyey laakiin taa abubakar iyo cumarba way la wadaagaane soo ma ogin abubakar inantiisii caaisho ahayd xaaska rasuulka rasuulka sodogii buu ahaa cuma cumar ibnu khaaabna radia allahu canhu xafso inantiisaba ahayd xaaskii rasuulka isaguna nebiga calayh isalaatu wasalaam sodogii buu ahaa marka arrintu sodognimada ma ahayn iyo xididnimada ee waa taa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu sheegay waay waxaa dhici jirtay nebigu calayh salaatu wasalaam in gurigiisa isaga iyo dumarkiisu ay ku keliyoobaan talow markaa nebigu calayh salaatu wasalaam siduu u dhaqmi jiray oo qof aamusan oo xidhxidhan buu ahaa oo dumarkiisa aan la kaftamin oo aan la ciyaarin ma wuxuu ahaa mid aan agtiisa lagu kaftami karin oo aan lagu ciyaari karin oo cidiba aanay ku wada hadli karin oo la aamusan yahay una bal wuxuu isagu odhanayo un la sugo maya nebigeenu calayh isalaatu wasalaam sidaa ma ahayn wuxuu u dhaqmi jiray ragga weliba ragga ugu dabeecadda fiican ugu akhlaaqda wanaagsan ee ugu furfurani siday u dhaqmaan marka ay guryahooda joogaan waxay noo sawirtay dhaqankii nebiga calayh isalaatu wasalaam fii beytihi caaisha radia allahu canha waxay tihi kaana idaa khalaa fii beytihi maca ahlihi alyan annaas nebigu calayhi salaatu wasalaam marka isaga iyo dumarkiisu uun ama xaaskiisu un ay guriga joogaan dadka ka u dabacsan buu aha waakram annaas ugu wanaag badan kaana rajula min rijaalikum wuxuu ahaa nin nimankiina uun la mid ah ilaa annahu kaana daxaakan basaama laakiin ragga qaarkood muxuu dheeraa nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa markuu gurigiisa joogo mid qosol badan oo dhoolla caddayn badan wamaa kaana ilaa bashara min albashar bashar bashara ka mida buu ahaa nebigu calayh isalaatu wasalaam oo raggu waxay guryaha ka qabtaan iyo dheeraadba gurigiisa waa ka qaban jiray rasuulku calayh isalaatu wasalaam boqor mar boqor markaa jookhanoo taaj saaran yahayoo meeluu loogu khidmeeyo oo meeluu fadhiya oo wuxuu doonaba loogu keeno nebigu calayh isalaatu wasalaam waaye inaba umu dhaqmi jirin sida boqorada iyo madaxda waxay tihi caaisha kaana yakuunu fii mihnati ahlihi reerkiisa wuu u khidmayn jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam hadday biyo u baahan yihiin waa usoo dhaamin jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam haddii neef irmaani uu joogo wuu lisi jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam haddii ay noqoto karin hadday noqoto maydhis hadday noqoto tolis intaba nebigu calayh isalaatu wasalaam waa samayn jiray caaisha inoo sheegto waxay tihi yaksifu naclahu kabtu hadday ka godo wuu karan jiray uu yeelan jiray kabtiisa hadda waa rasuulka ilaahay la soco adna waxaa laga yaabaa inaad arrinta noocaasi u aragtay inay tahay liidasho inaad irbadiiyo dunta qaadato khamiiskaagu maruu kaa dilaaco ama shaarhkaagu aad tolato ama kabtaada adigu intaad dubbo soo qaadato iyo masaabiir aad yeelato wayakhiiu thawbahu maradiisana waa toli jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam wayaxlibu shaatahu neefka adhigee irmaanna waa maali jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam waykdumu nafsahu isagaa naftiisa nebigu u khidmayn jiray oo adeegan jiray wayacmalu fii beytihi kamaa yacmalu axadukum fii beytihi wuxuu gurigiisa uga shaqayn jiray sida midkiin gurigiisa uga shaqeeya bal sawiro adigu arrinta noocaasa maxaa keenay nebigu calayh isalaatu wasalaam gurigiisu muxuu ahaa qol qura xujra waaxida mutaqaaribat alaطraaf dhinacyaeedu ay isu dhow yihiin guri weyn oo shaqo dumarka ka badan ay ka taagan tahay maba ahayn laakiin nebiga calayh isalaatu wasalaam akhlaaqdiisa wanaagsan iyo inuu ahaa khayru rijaal liahlihi ninka ugu fiican ee dumar la dhaqma ayaa arrinta noocaasi ay ka dhalatay waxaa dhici jirtay nebiga calayh isalaatu wasalaam hortiisa inay ku kaftamaan dumarkiisu ama ay ku ciyaaraan mararka qaarkood hinaasaha awgii inay isku xanaaqaan ay isu tiriyaan iyadoo nebiguna calayh isalaatu wasalaam uu dhegaysanaayo oo ta markaa ta kale hadal khaldan ku tidhaahda tii hadalka khaldan lagu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ku idhaahdo ka gooso xaq baad u leeda ka gooso macnaa inta ay kugu tidhi adiguna ku dheh si ay hawshuba u dhammaato caaisha radia allaahu canhaa waxay ka warantay qiso la yaab badan sawda bintu zamca oo xaaskii nebiga ahayd iyo caaisha aad bay isugu dhowaayeen sawda waa gabadhii u horreysay nebigu uu guursaday markay khadiija dhimatay radia allahu canha da-deedaa markaa weynaatay waxay markaa ka baqatay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu fasaxo waxaanay doonaysay inay dhimato iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam meher ugu xidhay ama nebigu calayh salaatu wasalaam uu dhinto litakuuna zawjatahu fi ljanna si ay nebiga xaasaskiisa uga mid noqoto jannada dhexdeeda marka maxay samaysay habeenkeedii waxay u hadiyeysay caaisha radia allahu canha oy ogeydee nebigu calayh salaatu wasalaam siduu u jeclaa marka caaisha xidhiidhkaa gaarkaabaa ka dhexeeyey caaishay soo booqatay ee u timi waa qolkii yaraaye caaisha nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu fadhiistay sawde iyo caaisho dhexdooda labaduba dumarkiisa ayay ka mid yihiin caaishana lug buu dhabteeda saaray sawdana lugta kale ayuu dheebteeda u saaray caaisha radia allahu canhaa sawda raashin bay usoo dhigtay usoo diyaarisay dabeetana waxay ku tidhi cun raashinkan sawdaa diidoo tidhi cuni maayo caaisha waxay tidhi laba kala dooro inaad cunto iyo intaan qaado inaan wejiga kuugu dhamooqo wejigaan kuu mariyo almuhim sawda waa diidda inay cunto caaisha radia allahu canha intay xeedhadii gelisay gacanteeda xooga ay ku soo qaaday ayay sawda wejiga ugu cusburtay raashinkii wejigay u marisay nebigu calayhi salaatu wasalaam lugtiisii saarayd sawda ayuu ka qaaday muxuu uga qaadayaa si ay u argoosato oo intaa lagu sameeyey iyaduna ay u samayso iyaduna sidoo kale ay xeedhadii gacanta gelisayoo caaishay wejiga u marisay labadoodiiba wejigoodi waa malaasan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa daawanaya wuu ku qoslayaa labadaa dumari waxa ay samaynayaan aadna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u faraxsan yahay mushkiladu way waxaasi uma arko nolosha ayay ka mid tahay iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay baa waxay maqleen cumar oo masaajidka ka hadlaaya cumar ibnu khaaab radi allahu canh oo inankiisii cabdullaahi u yeedhayoole yaa cabdullaahi ibni cumar cumarna de waa ninkaad garanaysaanoo dumarka aan xataa u dhixin baa sidaa uga geriira radia allahu canhu shaydaankaaba ka baqday maxaad umalaynaysa nebigu calayhi isalaatu wasalaam cumar wuxuu ku yidhi waddo markaad marto seked shaydaanku sekeda kaluu maraa cumar wuu ka baxsanayaa ma qaabili kara cumar jinkii iyo shayaadiintii baa sidaa uga yaacaya insi khalad samaynayaana cumar ma waajihi karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi quumaa faksilaa wujuuhakumaa naakaca ordo wejiyada iska soo maydha falaa axsibu cumara ilaa daakhilan waxaan u malaynayaa cumar inuu guriga soo gelaye iyadoo wejiyadu san idin dhamooqan yihin oo raashinku idin marsan yahay cumar yaanu idin arkayne sidaasay ahayd noloshii guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka jirta nolol isweheshi is-ogolaansho kaftan yacnaa takalluf iyo culays laysa saaro aan lahayn noloshaa iska qabow ayaa nolosha nabigeenu calayh salaatu wasalaam ay ahayd nabigeennu calayhi salaatu wasalaam salaada duhur ka hor wuxuu seexan jiray hurdada la dhaahdo alqaylula qabla salaati duhur buu seexan jiray guryaha xaasaskiisu ay u deganaayeen ayaanu nebigu calayh salaatu wasalaam seexan jiray ma dhici ma dhicin inuu seexday guri kaleon guryihiisa aan ahayn marka laga reebo gurigii umu sulaym radia allahu canha saynu dersigii shalay ku sheegnay marka nebigu qubo uu tagana way noo soo socotaaye umu xaraam bintu milxaan oo umu sulaym walaasheeda ayaa gurigeeda mararka qaarkood uu ku qayluulaysan jiray nebigu calayh afdal asalaatu watasliim waxaa dhici jirtay maalmaha qaarkood barqadii inuu u baxo quba oo halkii nebigu ku degay intaanu magaalada madiine gelin markii uu hijrooday masaajidkii u horreeyena uu ka dhisay masjidu quba sabti kasta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tegi jiray kulla sabtin masaajidka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukan jiray ragcatayn waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay labadaa ragcadood inay u dhigmaan cumro dhammaystiran xagga ajirka masjidu quba lagu tukado lihaada haddaad madiinatu rasuuli illaahi aad tagto ku dadaal masjidu quba sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tegi jiru ugu tukan jiray inaad ku tukato waxaa halkaa deganaa qabiiladii sharafta badnayd ee nebiga aadka usoo dhoweysay ee banu camr banu cawf banuxaari lo odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo salaami jiray oo iyagana waa soo mari jiray marka uu qubo u baxo waxaa mararka qaarkood uu ku qayluulaysan jiray gurigii umu xaraam bintu milxaan waa umu sulaym walaasheed waa anas bnu maalik radia allahu canhu habaryartii waa saxaabigii caanka ahaa ee qiimaha badnaa ee cubaada ibnu saamit la odhan jiray xaaskiisa labadaa dumir dumarna sidaynu sheegnay culimmada badankoodu waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxram bay u ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu u galay maalmaha ka mida raashin bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam siisay madaxiisuu dhabteeda saaray timaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay baadhaysay halkaasuu seexday nebigu calayh isalaatu wasalaam gurigeeda wuxuu soo toosay isagoo qoslaaya saxaabiyaddaasi waxay ku tihi maa yudxikuka yaa rasuula allah rasuulka ilah maxaa kaa qoslinaya wuxuu waxaan ku qoslayaa dad ummaddayda ka mid ah curiduu calaya laysoo lay bandhigo lay bandhigo lay tusiyey ghuzaatan fii sabiili illah iyagoo duulaya oo dee jihaad ku jira yarkabuuna habaja hada albaxr oo baddaa dhabarkeeda fuuli doona ku safri doona mulukan cala alasira iyadoo aad moodid boqoro saaran sariirahooda macnaa doonyaha iyo dee maraakiibta ay saaran yihiin ayaa waxay u eeg yihiin sariirihii iyo kuraastii waaweyneda dee boqoradu ay ku fadhiisan jireen saxaabiyadaasi khayrkae aada u jeclado waxay tihi yaa rasuul allah udcu llaha an yajcalana minhum rasuulka ilah waxaad ilaahay ii weydiisaa inuu qoladaa igu daro fadacaa laha rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu ugu duceeyey ciidankaa inuu ilaahay ku daro saxaabiyadaas oo wuxuu nebigu sheegay ciidankaas inay yihiin ahlu janna qad awjabuu ee aljanna buu hi sida bukhaari saxiixiisa ku wariyey sababta ay rasuulka u weydiisatay inuu ugu duceeyo ciidanka inay ka mid noqotona taasay ahayd haddana rasuulku waa seexday haddana wuxuu soo toosay sidii oo kale isagoo qoslaaya waxay tii rasuulka ilaah maxaa kaa qoslinaya sidoo kale wuxuu sheegay in la tusiyey ciidan ummaddiisa ka mida oo duuli doona waxay tii rasuulka ilaahay ow ciidankaa ilaahay inuu igu daro ii weydiiye oo ii ducee faqaala anti min alawaliin kuwa u horeeya ciidanka ayaad ka mid tahay buri rasuulku calayh isalaatu wasalaam ciidankii u horeeyey ee islaama ee duulimaad xagga badda ay ugu baxeen qaada ayaa ahayd ciidankaas waxaana la sameeyey ustuulka baxriga ah ama ciidamada badda ee islaamka wakhtigii cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wakhtigii mucaawiye ayaana ciidankani duuleen mucaawiya ibn abi sufyaan wakhtigiisii badda way ka tallaabeen oo qubrus meesha la idhaahdo iminkaa aynu maqallo ee dee yurub ka mid ah halkaa markii ay ku degeen ayaa saxaabiyaddii umu xaraam la odhan jiray ee nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ugu duceeyey ay shahiiday waxa ay ka dhacday gaadiidkii ay saarayd sidaasi ayaanu ilaahay subxana wa tacaala uu ku oofsaday wallahu aclam waxka billahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbihi wslama tasliima kaiira wasalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakaatu ayuha alikhwatu walakhawaat intaynu ku kulmayno sharxi kitaab kale oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed